waa barnaamijgaana oona kaga hadli doono dhegaystayaal saakoo kale oo hargeysa ay ku waabariisatay dareen colaadeed iyo dhiilo hor leh
taasi waxay ka dhigan tahay waa habeeno dhiiladu ka dhaxaysa aadmiga dhulkayada u hoydo dhoobadii hargeysiiyo dhubadiyo nugaaliyo ilaa dheyki waa maysaxan tahay dhibaatadu waa habeeno dhiiladu ka dhaxaysa aadmiga dhulkayaga u hoydo dhiisacabka leebkiiyo gunta qorigu waywehel dhanka kalena maantada bal inay dhimbiilow halka looga soo dhacay soomaali dhugataan dhayalsiga u diidoon dhaliisheeda hoos iyo dhaawaceeda halista ah farta ugu dhoweeyoon dhiirigelinta heesaha dhawaqa ugu baashee intay dhaysu dihin tahay dhegahay ammaane taasi waa ma dhaqatada taasi waa ma dheragtada taasi waa ma dhigatada taasi waa ma dhooyada i dherarun meeshan ka dhaqaaji leeyahay goormaa la dhuuxaa hadaldaa ee leeyahay goormaa nin dhiidhiyey dagaqaba la doodaa goormaa la dhuuntaa goormaa la dhaqan yahay goormaa la dhaaqaa laga dhagaa adeegaa oo ay dhunkaaliyo xabadda caysa noqotaa goormaa dhibaatada deef lagu xasuustaa waa habeena dhiiladu ka dhaxaysa aadmiga dhulka iyagoo u hoydo dhuda waxay dhudi xalay tidhi maray dhaan xaweyskii ka furaysay dhoomaha dheeha dheeha geellaha oo ka jira dhibaatada ama garabka dhaashada dhisadeeda subaga ama dhaada weynaha sacadiinno weeraha ama kaba dhaqaaqdee ha ku dhaadan xoolo dhulka iyagu lahaan jiray marti dhowrsan baa timi gubadkay ku dhalato dhuumashaa habeenadan beesha lagu dhex maraya waa habeena dhiiladu ka dhaxaysa aadmiga dhulka iyaga u hoydo waxa saarka soo dhacay damacowna leeyahay dhaqdhaqaaqi cadowgaan dhaayaha ku hayna waa habeena dhiiladu ka dhaxaysa aadmiga dhulka iyaga u hoydo dharaarayna soo maray shantoo dhown la saariyo ku ekayd dhibaatadu inta dhigar la geystiyo xabxay ma maqashay dharaarayna soo maray labadii isbugasaba mid kaloo dhex taagan meeshu oday waa dhirnimada ka dhaqaaqa odhan jiray inta badanna waa dhaxal taariikhu dhigaysa dharaarayna soo maray ma dhisnaa la odhan jiray dawladani mid dhaantiyo dhaqdhaqaaq la jecel yahay la soo dhaafiyo waa nabad sheekadii ahayd deeg ule laguma soo dhaco waa dharaaraya agoonka dhammaanagtayd iyo dhacdo waayaheedaba ninka soo dhagaystaa dhawanada la hayste dhowdhowdii aydhooma dhicin caduur weli sawtan nabaqday xaaji habaqlo isdhaafsaday sawtani nin dhoofo dhayal kaga maqnaayo nin ilaa dhiskeedii dhegxumadu damqaysiyo dhowaan xoorugii shalay indhamadasan moodiyo dhadig iyo caruurtaan ku bawooday dhallaankiyo dhallintii sabkaratay dhow qooltimi sawtan dhiilanewgu sawtani dhafoorgada soo dhigatay yaasiin sawtani ka dheer nabad sawtani mudhow hal allahu taala dhulba waxa la kiihe ku dhashee ku dhaato dhulba waxa la kiihe ku dhaqmee ilaasho dhulba waxa la ruuxi dhisayo la jecelya
daruuro colaadeed ayaa dul hoganayay bulshadii ku noolayd magaaladan gaashaanqaad iyo gambooley waxay isu diyaarinayeen inay dhagax kala hor tagaan ciidan ku hubaysan nooc kasta oo hubka dagaalka amarna ku qaba in kii dhaqaaqaba ay toogtaan balse waxa ay gargaar bideen in eebba ku guuleeyo dagaalka xaqa ah waxa ay ka dhiidhiyeen kana gadoodeen xukun ay subaxnimadaas oo ahayd maalin isniineed waana saakoo kale iyo kun iyo sagaal boqol iyo labiyo siddeetankii ay maxkamadii badbaadada ee rajiimkii siyaad barre u samaystay cabburinta xasuuqa iyo weliba xadhigga shacabka reer somalilan ay ku ridaysay koox dhallinyaro ahayd oo ahayd labeentii horseedka u ahayd ummadda somalilan ee eebagayigan ku beeray kuwaas oo ahaa dhalintii ufo oo isu taagay wax ka qabashada baahiyaha adeega mujtamaca ee la hagraday ha ugu sii darnaadaan cisbitaalka guud ee magaalada hargeysa iyo dalka intiisa kale oo dib u dhac weyni ka jiray taasoo maamulkii siyaad barrana uu u arkayay mid lidi ku ah arrimihii uu ku fooganaa sababaha loo aasaasay ururka ufo ayaa ahaa fikir ka soo maaxday dhallinyaro isugu jiray mutacalimiin dhakhaatiir ganacsato iyo maalqabeen kuwaasoo samaystay urur samafal si ay dayactir ugu sameeyaan cisbitaalka guud iyo dugsiyadii ku yaalay somalilan oo xaaladooda xilliga aada u liidatay kadib markii ay galeen shirar goosgoos ah ayay ku go-aansadeen inay hawshan u hirgeliyaan nidaam iskaa wax u qabso ah waxa ay ku wargeliyeen dowladdii xilligaa jirtay in ay gacan ka helaan waxaa kaloo ay dowladda u sheegeen in ururkoodu ka madax bannaan yahay siyaasadda muddo yar kadib ciidankii dhabarjebinta ayaa ku eedeeyey gelidda iyo weliba taageeridda ururkii snm abaalkoodana waxaa looga dhigay in la xidhxidho oo la garaaco dhagaxtuurku wuxuu soconayay afar maalmood isagoo u gudbay dhinaca magaalada burco waxaa ku dhintay saddex iyo labaatan arday dhowr boqol oo kale ayaa iyana lagu xidhxidhay magaalooyinka hargeysa iyo burco waxaa maxkamaddii badbaadadu la soo taagay koox dhallinyaro ah oo ka mid ahayd ururkii ufo sida aan kasoo xiginay warbixin ay qoreen ururka u dooda xuquuqda aadamaha ee amnesty international waxa ay ka koobnaayeen siddeed iyo soddon dhallinyaraha kuwaas oo siddeed iyo labaatan ka mid ay magacyadoodu ahaayeen maxamed sheekh cali doctor amiin maxamed xaaji maxamuud cumar xaashi aadan yuusuf abokor cismaan meygaag axmed xuseen caabi cabdilaahi cali yuusuf maxamed sheekh xasan taani culaad cali xuseen axmed ducaale maxamed cabdi jaciir yuusuf cabdi khaayn axmed maxamed yuusuf jabbaani maxamed baaruud cali aadan xaaji warsame siciid cumar ciise cawaale maxamed cali ibraahim cali ciga faarax cabdiraxmaan masalle dayib dagaal xuseen barbaraawi maxamed xaaji cabdi baashee cabdi yuusuf salaad cali yaasiin cabdiraxmaan axmed maxamed cali faarax xasan cali gahayr yuusuf cabdi geyd axmed maxamed madar maxamed dagaal xirsi iyo aadan xuseen roble dhallinyarada koob iyo labaatan ka mida waxaa lagu xukumay xabsiyo madaxaha ku furtaa waxaana la geeyey xabsi ku yaala magaalada baydhabo ee dalka soomaaliya oo lagu magacaabi jiray labaatan jirow intii ka hadhayna waa la sii daayey maxkamadda xukunta dhalinyaradan waxaa garsoore ka ahaa cornel shariif shikhani maaye xeerlaalyuhuna wuxuu ahaa kabtan cabdilaahi cali markhaatiyaasha dhammaantood waxay ahaayeen ciidankii lagu magacaabi jiray nabad sugidda ee n s s dhallinyaradaa waxaa loo diiday inay qabsadaan qareen u dooda oo difaaca ardaydii wax ka baranaysa dugsiyada magaalada hargeysa oo ay daroonkooda la wadaagayeen mujtamaca kale ee somalilan oo u dhegtaagaya xukunka cadaaladda iyo xorriyadda ka fog ee ay maxkamadda badbaadada iyo baabi-inta qaranku ku dhawaaqaysa islamarkaana aan mugdi qofna kaga jirin in qaraarka ay filayaan uu yahay oo keliya waxaa lagu xukumay dembiilayaasha dil toogashaah iyo marka ugu yaryahay xabsi daayin marka dambena lagu sii dhex kharajiyo ayaa waxa uu alla ka yeelay inay wax badan iska bedeleen filashadii ay ku tamaniyeeyeen riyadii beenta ahayd ee rajiimku isku maaweelin jiray ayaa waxaa mar qura kusoo faafay xarunta maxkamadda ardaydii wax ka baranaysa dugsiyada magaalada hargeysa kuwaas oo ku labisnaa darayskii dugsiyadooda gacmahana ku sitay buugaag ay wax ku baranayeen iyo weliba dhagax ay ku qaabileen ciidamadii amarka lagu siiyey inay dhegta dhiiga u daraan qof kastoo kasoo horjeeda way ka goonnayd in ay naftooda qaaliga u hibeeyaan wax kastoo ay ku kacayso waa gadoodkii sii horeeyey ee dhimbiisha dabka ah sii qabadsiiyey kacdoonkii xaqudirka ee snm horseedka ay ka ahayd haddaba ugu horrayn xaggee buu ka yimi magaca ufo yaase lahaa fikradda lagu aasaasay maxayse ahayd baahida loo qabay maxaase aynu odhan karnaa waa loogu marmarsoobay xabigga dhallinyaradaasi wallaahi fikradaasi axmedow waxa weeyaan fikrad bay ahayd duruufta waktigaa markaa jirtay uun ay- ay abuurtay Een, dhaqaalihii wadankii dhaqaalihii yareeraay wad markaa jiray ayaa dadkii laga laga laga xoog lagaga qaaday oo lagu ee, xoog lagaga qaaday iskuuladii waan yagaa kuu sheegay oo waxa ee, xiriir baa la geliyey oo kuraasidii iyo wuxuu ku bilaaween dadkii ku waxaa loo jeedaa birta hoosteeda fadhiista laga xiriirgeliyo waxaa laga wixii dadka loo qaban jiray laga xiriir hadday tahay biyo hadday tahay education hadday tahay caafimaad hadday tahay wixii oo dhan dhaqaalihii dowladda baaba'ay wuu la baaba'ay markaa dadkii waxay noqdeen markaa waxkaasaanu idhin war maxaa dadki waa ka baaba'aye maxaa aynu- aynu ka qaban karaa duruufta jirta
xadhiggii lala xidhay waxa sababu ahaa iyada oo somaliland wixii la odhan jiray laysku odhan jiray wakhtigaasi cadownimo iyo baaba iyo iyo dil iyo dhac iyo iyada oo aan qofka aan loo ogolayn xataa gurigiisa inuu keligii ku noolaado oo lagu soo biirin jiray cid aanu garanahayn oo ay qasab ku ahayd oo ay ahayd wixii ma- meeshaas soo gala mandiqadaas soo gala in lasoo sheego oo la yidhaahdo gurigaasi afar qof baa ku noolaa markii hore qof baa lagu soo kordhiyey taasi mid bay ahayd iyadoo cusbitaaladii waaweynaa ee magaalada ama dalkaba waqooyiga la odhan jiray in aanay laydh lahayn oo aanay qofka dumarah ee emerjensiga lagu keeno wax lagaga umuliyo aanay- aanay lahayn oo annagu aanu kacnay oo aanu gawaadhi gaadhi laandaroofara aanu kaga umulinay waxa weeye culayskii markaana la saaray iyo gumaysigiina la saaray ayaa horta kacdoonka iyagii u horreeyey keenay waxaanu ka bilownay dhakhtarka magaalada hargeysa inaanu nadiifinno oo aanu bulaacadihii ka bedelno oo aanu ka bedelno bogashii oo dabeednana la yidhaahdo dowlad baa dowlad laga dhex sameeyey dowla daakhila dowla waxyaalihii markaasi weerarkana loogu soo qaaday ayay ka mid ahayd بسم الله الرحمن الرحيم sababtii keentay horta waxaa waxaa keenay maxeeday ur nidaamkii jiray oon ogolayn maxeeday in wax la qabsado annagana waxaa noo muuqatay duruuf bay markaa taagnayd oo cisbitaalkii ummadda ka dhaxeeyey oo laga waayey suuxin ama erbaddii wax lagu talayey tii wax noo kaliftay inaan maxeeday annagu aan dadkii u kacnoon guddii samayno maxeeday samanfala odayaal baanu samaynay odayaashii baa lacag ururiyey irbadaasi ugu soo iibiyeen annaguna waxaanu gallay inaanu nadiifinno inaanu hawshii qabsanno waxaa ururkii gd la odhan jiray jarmal kaasaan ururkaasaan la hadalnay ururkaasaan cusbitaalkiisa noogu dhisa wixii ururkaasi wixii xamar bay tegeen ninkii nidaamkii ee, way u tegeen si yaabari u tegeen yaabari wuxuu xamar ka dhisa halkan loogama baahna way noo soo noqday wuu ka diiday deeta annaga marka noo soo noqday waxaan iskaba dayno cusbitaal cusub oonu samayno cabdiraxmaan waxaa cabdikariim raaliba markaa watay ciidanka waxaanu samayna dabeeto maxayday cusbitaalkumaan dib u hagaajin sariraa ka bedela diblacadaa dib u qoda cusbitaalkumaan ka dhigna cusbitaal cusub marka intaa wax- dadkumaan doonan waxnu qabanno adigu meelihiina laga calaamadsay iyo hagaajintii cusbitaalkaan hagaajinay meelihiina laga raacay meelahaasi ahaayeen adigu arrintii way soo taraysay markii markii dambena joornaal baa aan qornay oo wax lagu yara sheeg sheegayey kolba tallaabo tallaabo dee iyaduna wada indhaheedo miyuu ogoleen maxeeday cid ama wax qabsata ama dan gaara ama danto dantooda dad wax ka shaqeeya lama ogoleen waqooyina waxbaba looga- lo- looma ogoleen runta markay la doon oo waxay ahayd dowlad dhan ka dhisan in- adigu wixii soo siiday gruubtii soo siidaysay ayaa keentay xarig iyagii dabta waxaa la xidhay ugu horreyntii waxaa la xidhay maxamed eh, jabane jabanaa la xidhay jabane waan ugu tagnay waxaanu jeerka intaan halkii nabad ku daw tagnaan nidhi nin naga bixin maayo waxaad yeeshaa sheeg giddi magacyada yodhan wada sheeg nin naga baxayo oo tegaya ma jiro haddii la doono halayna wada xidho caynka caynkay ahayd ayaa waxaa dhacay maxaday oo la samayno ninkii la odhan jiray allah raxmi maxamed cali ayaa guriga gurigayga igu yimi dhowr gurina waan farin jiro k gurigayga indeel intaan waan fariisan jiray guriga axmed xuseen caabi oo shirkaana waan fariisan jiray iyo guriga dhakhtaaradna shacabka maxamed cali baan nidhi, waxaan doonaynaa meeshan wax- waxbaa socdeen in wixii meesha joogaba aftuus samayno waxaan ku ballamaynay jimcaan la ballanay waxaan kula ballamay maxay ahayd daahir Fa- daahir faaxi jirbeer ku lahaa oo farxad leh yaan warhaar wuxuu laba waa degdegaysa laba toddobaad dib ay gu dhiga show ciidan shuqulkiisu dhamaysanayay intii aan laba jiddood gaarin ayaa lixna lagu xiray aniga iyo in xaaji maxamuud iyo xuseen barbraawi iyo daktar aadan iyo daktar taani iyo colaba laa xame dhexdeedaasaa lagu xiray labadii habeenima guriga lagu yimi waa waa lay baadhay waa la kiciyey cid imi ogeyn aniga markaa xilligaa oo dee naxaasna maan hayn nin kabtana la yarxame isna dhinto salamaan garshoon oo inta baylood ahaa ninkaasaa quraay ogaa qol yar baa laygu yidhi daaqadaa mid firkarsid baa laygu yidhi markii albaabka igu xidhmo furo waan eegay mise oo colaad baa meel barintaa fadhiya asaan salaamo gacantuu taago waan waan iska qirin adigu adigu duruufihii caynka ahaa markaa nabadsugid halka nabadsugid ahayd dabeetana waa waxaa nagu bilaabmay tobanbaan markaa noqonay waxaa nagu bilaabmay markaa dil dilki habeenkii ugu horreeyay anay dooneen la baxeen katiinadaan iska saari jiray waan intaan isnagaya way seexday colaa baa lala baxoo lasoo garaacay habeenlabaadkina anaa laysoo dilay diliistii sidaas nagu noqotay ciidankii kale xadhigii baa socday adigu sideed iyo labaatan buu xadhigayga gaaray subaxnimadii labaatanka februari markii la bilaabay maxkamaddii dhalinyaradaasi la saarayey ayaa dadweynihii iyo ardaydii dhammaan waxay isu soo hor tugeen maxkamadda horteeda halkaas ayaana dhagaxduurku ka bilaabmay waxaa la iswada gaarsiiyey warkii iyo dhiiladii qiiqii ayaa isqabsaday maxkamadda gudaheedana waxaa ka socday dacwaddii iyo dhagabtii malacsnayd bal aynu eegno sidii jawigu uu saacadahaasi isu sugay
markiina la xukumay nin walba meel gooniya oo iyagu magacya ula baxeen oo ay dhabarjabin ula baxeen oo n s s ula baxeen oo qaar aynaan aynaan macnahooda iyo magacooda toona garanahayn ay samaysteen ayaa horta nin walba meel lagu xidhay nin walba meel baa lagu isolate garay nin nin arkay muu jirin maalintii la yidhi maxkamad baa ayaa la keenaya ayaa horta lasugaayo wada keenay waxaa naloo qaybiyey warqado warqadahaasi waxay ahaayeen articaleka la yidhaahdo article fifty four oo markaa dee uu samaystay afweyne iyo rajiimkiisi oo dil iyo dacska iyagoo lala wareego wax kale iska daayo ayaana lagu soo yeedayay warqadihii baa naloo qaybiyey warqadihii baa noo akhrinay dabadeedna isla markaaba dee xeelad lama waayo warqadihii naloo qaybiyey si aanu u diro oonu dadkii u gaadhsiinaba aanu gaadhsiinay kacdoonkii horta ugu horreeye waxaa keenay warqadahaasi inuu dadku kaco oo la akristay inaanu ku xukumanahay articaleka fifty four oo ay macnihiisu tahay dili iyo hantidiisa oo lala wareego dadku horta markaasu kac wixii kacayna waxay ahaayeen dooriyo xarun raggii nin waliba horta kiisku galay marka hore ficlan dabata ninka la doondoonaya marka hore waa raggii dumar lama doondoonaya waxay wadaba wixii way soo wada gaadheen oo dumarkii iyo caruurtii iyo raggiba meel bay isugu yimaadeen dabadeedna halkaa waxaa ka bilaabmay dhagaxtuur waxaa dhacday in la yidhi maxkamadda maalinta caynkaa iyo caynkaasa ayaa la tegi doonaa oo nala geyn doonaa waxaa dhacday maxkamadda gebigeedii in lagu wareejiyo hubkii ugu casrisanaa ee markaa afweyne u haystay kii ayay dadkina kud wareegeen annagoo annagoo ku xidhan halkan imaka halkii ay ahaan jirtay nabad sugiddu waa halkan imanka immigrationku yahay waa meelahaanu ku xidhnay anugu meesha ku xidhnaa meeshaase aniga iyo gruub kale xabadii dhacaysay ee lala dhacayay dadka waxba dee noomay jirin maxkamadda ila waa garanaysaa inta isu jiraan allaha u naxariistee nin dhintay oo maxamed cabdi ducaale la odhan jiray oo maalintii maxkamadda laga sii daayay maalintaa ayaa gabay tiriyey gabayga dadka ku wanaagsane qabta mayhiin waxaa ka mid ahaa wixii uu yidhi kelmad qura ayaan ka qabtay dhadhaa baa ruqaansaday yacnii dadkii meesha lahaa ayaa kacay xornimana horta maalintaasi ugu horreysay wixii dhimanayaa ha dhintaane ilaa maantana waad iga arkayoo maalin walba xuskeedii waa taaynu maanta u fadhino oo xuskeedii lahayo waxaa nalagu xukumay
ku-talagalkoodu wuxuu ahaa dil oo u quuskoogu ahaa laakiin mutahaaraad ka dhacay wax badan buu bedelay oo uu ka bedelay ilaahayba de waktina ma dhaafo waktigiisa nafsina laakiin sidii daytarku ku talagashana laabuu islahaa markuu arkay dad waxaan kacay maaskan weyn ee faraha badan ee xooga badan ee kacay wuu bedelay khiyaaney buu isiri odayaal buu isticmaalay inamada waan soo dayayaa buu yiri markaa waan soo dayayaa waan sii dayayaa degaan dadka dejiya markaa wuxuu soo diray niman looyar ah oo yidhi waanu idiin hadlaynaa nimankaa looyaradoodu qaar daacada iyo qaar lasoo dirtayba labadaba ay lahay lawnaxaristee xuseen birnin la oran jiray la oran jiray faysal xaaji jaama cali jacaalo la oran jiray oo isna xamarka yimid nimanka fiicfiicane sida daacadda noogu dooday bay ahaayeen wuxuu yidhi axmed maxamed badar oo dhabarka nabaro badan ay ka muuqdaan ayaa wuxuu yidhi nimankan way aqbaleenoo dembigooda way qirteen markaa waan xusuusna wuxuu yidhi xuseen baalaidaa lama naxariistee intuu qaawiyey axmed maxamed badar u dhabarkiisii tasay afar shay midna laguma laguma ninkuu qiran karaa markii naftiisa khatari garto in gasho wuu qiran karaa been wuu sheegi karaa inducement haddii laydhaa lacag baa lagu siinaya oo lagu hadalkii wuu qiran karaa waxyaabaha qaarkood xabib horta aan labada aan ka bixisne xuseen bile nin xaruur yaho aadiyeed ayuu ninkaas aleedin buu yidhi dembi buu qortay dhabarkiisa nabaradaas ku yaaleen marka waxaana lagu xukumay laba nin life sentence baa lagu xukumay xabsidaayif laba ninna waxaa lagu xumay minsad doonsanaa maxamed caaji maxamuud iyo cabdiraxmaan masalle oo si yar hub dheeraada laga helay guryahooda baastooladii baa laga helay iyo wacaynkaas aniga nasiib wanaag helay annaga nasiib wanaag haday ka weybaadheen guriga ufadi baa ii taalay gurigii dooraadimaan seexan jiray markaan soo dhaadhaco ma helin gurigii kama helin marka xaligaygu waxa ka koobnaa saddex sannadood ilaa xabsi daayin markaa saddex nin saddex sannadood bay ahay surub doctor maxamed cali surub maxamed cali surub cali ciga faarax oo injineerkii markaa hawlaha guud dhismaa haystay iyo ninka la odhan jiray cumar ciise cawaale ninka london deganayaa waaba joogay oo ahaa joogay xafiiskii insuranceka ha maxaa maxaa caynskii joogay saddex ninna min lix sanadood baa la xukumay oo macallimiinaha axmed maxamed madar maxamed macalin cusmaan oo cadne iminka jooga iyo ninka la oran jiray maxamuud cabdi jaciir oo iminka maraykanka degan oo saddexdaa ninba la foolana way ahaayeen iskuulkan agteenana maxbay ka dhigi jireen la yidhahdo saalax cumar intayada kale min labaatan sannadood baan ahay waxaan markaa nalagu dhaadhiciyey afar iyo toban nin ayaa labaatan jiro nloogu dhaadhiciyey afar iyo sideed iyo labaatankii oktoobar kun iyo sagaal boqol iyo laba iyo sideetankii ayaa nala geeyey labaatan jiro
ardayda dugsiyada sare ee magaalada hargeysa ayaa lafdhabar u ahayd kacdoonkii dhagaxtuulka iyada oo qaar badani ay laftooda ku waayeen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen wakhtigaasi qallafsan ayaa waxay ahaayeen dugsiyadu goobo aanad moodayn goobo waxbarasho oo caadi ah waxaadse moodaysay xeradii nabad sugidda amaba hangashta duruufo adag ayay ahayd sida ay tilmaamayso wasiirka waxbarashada jamhuuriyadda somalilan marwasantan cabdi aadan oo wakhtigaasi macallimo ka ahayd dugsiyada sare ee hargeysa balse maalmahan uu dhagax suur ku dhacayay madax ka ahayd laibrarigii hargeysa amaba hubtii kutubta ee wasaaradda hiddaha iyo tacliinta sare
anigu markaan macalinka ahaa markaan exaamble kasoo qaado farax cumaaran ka dhigi jiray foortuuyadaan u dhigi jiray fasalka waxaa fadhihi jiray arday ka socdaa dhabarjabinta iyo arday ka socdaa ensesta iyo arday ka socdaa xafiiska hantiwadaaga kacaanka oo intuba ilaalinayaan macalinka iyo ardayga su-aaliis weydiinayaan marka waxay ahayd fasal muu ahayn waxbarashe fasal wuxuu ahaa daqad uu jiro oo culays saaran yahay ardaygu su-aaluhu ku weydiinaya ardayduna waa taqaanaa markay ogyihiin inay waxaasu fadhiyaan inay kaga cilcilsiiyaan waxyaaba dowladda markaa siyaad barre wax laga sheegayo macalinku jawaabtaa uu bixinayo iyo ardaygii waxaas wax la monitor garaynayo markaa may ahayn meel waxbarasho waxay ahayd meel ardaygana adoo taaganoo macalina la xidhi karo macalinkana any minute la xidhi karo horta taasaa keentay inay macalimiintiiyo fasaladii dhigaysa faarix cumar axmed maxamed mudar iyo waxaa macalimiintii faarix cumar ka dhigaya la xiray hala xiray markii dambena suuqa lasoo geliyay waa la dilayaayo maxkamadiibaa la keenay dabcan marka macalinkii wax kuu dhigayay sida fiican wax kuugu dhigayay la xidho macalimiintii iyo dadkii samafalka dhakhtarka uga shaqaynayay dad wadanka wax ka qabanayay oo dadkii wadanka u dhashay ahaayo oo volunteer ku shaqaynayay oo hawlo iminka wada iminka qofka volunteer ku shaqeeyo waxaynu abrishiid kareyno markuu shay ku yiraahdo wadaanu dhisaynaa dawladda dawladdu ku faraxda waayo haddaan dhaqaale badan loo hayno dadku markay markay shicibku wax qabsadaan bay dawladduna horta tayo leedahay taa waxaa loo arkay khalado waa taa dee in lagu xidhay xilliyo qaar waa la dilayaa qaarna xabsidaa'ini waxbaa lagu xidhayaa maxkamadda aroosii dadkii tagay baan ahaa waan waa la fadhiistay marka dadka farabadnaantiisii la arkay ee ardaydii badnayda fadhiday la arkay ee wixii dad joogay la arkay dib baan u dhigaynaa baa la yidhi dib ha u dhigaya maanta ballanku ahaaye hala dhigo bay dadkii ku buuqeen aduu halkaasu dhagaxtuurka ka bilaabmay dhagaxtuurkaa bilaabmay wuxuu ahaa dhagaxtuur cajiiba oo ardaydu ay hagayso iyo iyo dumarku dumarka habeeyey waan xusuustaa inamadin waxle hooyo cararaay aniga iyo cararaay guddida oo cararaay aabbahay baqaya anigaa biima ah waayo raggii way way argagax bay ku noqotay in dhalinyaradii iyo haweenkii ay dhagaxa qaadeen oo anu waxaan xusuustaa wadadaa dheer ayaa beebeega iyo gawaarida tiknikada ay yaacisay ciidamada waxaa laysla galay markii dambe buurta cabaaye wadadaasaa laga wada baxay iyo qiiqa ka yeedhayay askartumaa soo noqotay kiyo lasoo ergaday waraaxaa jecilmay oo loo yaqaanay naanaysta baro ayaa allaha u naxariista waxau ahaa ardaygii ugu horreeyey ee sida tooska ay u toogteen ciidankii siyaad barre isagoo dhigan jiray dugsiga sare ee gacanilaax waxay xabaddu kaga dhacday rukunka koofureed ee dhismaha jirta xuseen ee bartamaha magaalada hargeysa oo xilligaasi ay ku ganacsan jireen ganacsato dalka hindiya ka soo jeeday oo waddanka joog jiray isla goobtaasi oo marxuum barre uu ku dhintay ee lagu toogtay ayaanu kula kulannay siyaad xaaji barre oo ay marxuumkaasi walaala ahaayeen
aruurtii ay waxa ahayd ilaa tobanada iyo barkii ilaa meelaha deedna ustuulkaa faarax xumaar baa ugu soo horreeyey lixii labaatanka suul gacnida halkaasa ka yimaadeen halkaa guuladayaashii taagnaa ayaa askarta kaa taagnayd ayaa ardayii celisay deedna halkaa guuladii halkaa taagnaa ayaa xabadda halkaa ku dhasay meelahaasa ku dhacday xabadda halkaasa ka dhacday halkaas sanbabada halkaa ayay kaga dhacday halkaaynu taagannahay halkaynu taagan ku gaay markaa markaa halkaas dina ka dhacay deedna hablihii iskuulka ayaa qaaday bas la odhan jiray ibraahim faarax ibraahim cabdi faarax culush ilaa u naxariistee ninkaasaa baskiisii lagu qaaday hablaa qaaday taariikh horta waa saas weeye
yaa idiin sheegay markii ugu horeysay ninka inuu dhintay oo xabad ku dhacday waxaa noo sheegay mahdi nuur lixle oo imika ah taliyaha taliya qeybeedka qaybta bari ninkaasaa noo sheegay oo yidhi walaakiin wuu dhintay
maxaad adu ka xasuusan kartaa maalinta dagaxtuurka iyo jeebka geerida walaalka ka jirto anigu waxaa ahaa de waxoogaa laakiinse aad baan u garanayaa cawaasiifta iyo magaalada iyo dhibaatay lahayd magaaladu aad bay u kala xidhneed deedna waan soo geli maqaaxi asabti ilaa tilmaan soo dhaaf jirweyn دبيبيغا iyo halka iyo daraawiishta ciidamada fasaasoo soo dhacay markaan ka noqonay maqaxaya sabti ilaa fakinka agteeda baan soo dhaaftirwey dadna kor baan noqono daruura anagoo marana aday sheego mahdi baa ii sheego yidhi walaalka xabadda halka baaniyaalada birta halkaa ka dhacday
sidaad u artay aaskiisii ku suurta galay markaa bixin marka dowladdii waxaa haysatay annaga aasana bay yidhahdeen waxa socotaba socotaba ilaa shantii galabnoodo miidkii laga soo qaaday dirka laga soo qaaday mahdi nuur oo loo yaqaanay lixde waxa uu ka mid ahaa ardaydii dhagaxa kaaraha kala hortagtay isagoo iminkana taliya ku-xigeenka ah qaybta booliska ee beriga hargeysa waxaananu weydiinay bal waxa uu ka xasuusan karo maalintii dhagaxduurka ee labaatankii februari labiyo siddeetankii بسم الله الرحمن الرحيم معناتها waxaan ka xasuustaa maalintii waxaan ahaa dugsi lixda ka joogno waxaan xasuustaa een anigoo anago anagu waxaan ahay dugsigii ugu horeeyay ee ka soo dareera een ugu horsoo baraya ee ka soo dareera iskuulka lixda ka joogno waxaan halkaa ka wareegnay oon ka tagnay faarax xumaar anagoo aad u buuqsan oo la macallimiintii waa la xidhay oo saasaa la sameeyey ayaan markaa anagu ka yaacnay meesha waxaan tada dugsiga faarax xumaar waan garanayo faarax xumaaran weliba albaabada geelkiisa aanu ahayn ardaydii jebisay ee geelkeenta qabatay jebisay dabeetana faarax xumaarna sidii buu nagu soo raacay marka aanu soo soconno maxkamadda anagii maxkamadda shiidnay soo soconay suulka libaax fakinka markaan marayna qiradeeda buuqinayso waxaan kahi egaa libaaxna nagu soo dareeray toddobaadkii halka wkii naga bilaabnay laakiin ilaaha naxariistay waxaa ku dhintay baro oo inagu hor dhintay oo ahaa isagu iskuulka ka tirsanaa markaa gaalibaax iyo nin ilyaas looran jiray isaguna lugaa ka dhaawacmay waxay horta halgan adagoo lagu jiro oo laga xanaqsira laga goysnaa macallimiintii waa tiraa oo la diidanaadee yani de waxaan la samaynayo iyo waktigii markaas la iskumaadaya iyadii laftigeeda la deeday horta anu waxaan sii xasuustaa baro iyo nin ilyaas looran jiray isaguna ay ku jirtay bari halka fooqan hindiya banilada looran jirta dhigaysa oo nin gulwaday ka dhasay xabad halka wadnaa ilyaasna waxa laga jibiyey halkii looran jiray jalkii bulsha استاف جيبوتي كان سيسكن حبدا اي في جيبوتي مسكا وطلبوا ان بعد انا حسن وانا صعدي لو بس المعي الى هاينا حدا او كوكري ان قصه كو صارن تاكل ورين يعني بدل انا حسيت وحالين ادك وانا قررين انا حفظنا ان ارسل وين بوا وحافظن كلا اذا عاد كلا ايها بورتا اسمعوا لي انت قال لي واحد انا ترى تسمعني وعا صدق وفوق لي كم ذا وحكوا ايش مالته iyagaa looga baahan yahay xuska dee dadka iyo ardaydii usoo dhintay in iyagu de ardaydii badneed u dhimatay iyo ardaydii dhaawacantayba in iyagu xusuustaan ay xusaan
ardayda ku naf weyday maalintii murugada badnayd kumay koobnayn wiilal keliya balse waxaa iyana ku naf waayey tiro habla'a oo aanu ka xusuusan karno inan uu adeer u ahaa gariiqaan abiib sheekh oo aan isku kula kulanay magaalada hargeysa arrintaasina looga warramay maalintaa dhagax tuurka markii inamada laga soo saaray ufa laga soo saaray jeerka ayay ahayd ardayd iyo dhallinyaro iyo dadkii fudaa dhan ee magaalada jooga waa ku yaaceen dabeed markay ku yaaceen xabadda ayaa lagala horyimid markaa sidii laysu eryanayey markaa may ahayn dad lama kala eegayn dhallinyaro yar yar arday midna looma eegin markaa caasha halkaas ay shahiiday allahu naxariista maalintaasi ayaanay dhibatay cabdikariim jaamacire ayaa isna ka mid ahaa ardaydii xilligaasi dhiganayey dugsiyada sare gaar ahaan dugsiga faarax xumaar
بسم الله الرحمن الرحيم أنا معي عقب حلي هذا جريت عام ورتمه وحنها أرضيدي برجع بوتشو بعيد إيه لما تيجي فلوسي حكوضة قول كهكيسة وأنا بلغني أرضيها وحيجي جري قدام بين جري كهر الله يوتو فوزيو لما نسكيلو حيجي جري كمان بنت تلفون فوزيو سمعت تنبأ وأنا سمعت ardaydii faarax cumar igrisa gelinka hore ayaa soo dareertay annagu gelinka dambe dhigalinay faarax cumar markaa fawsiyad ahayn waanu u nimay maxkamaddii waanu u nimay dhammaantiyo dabeeto cabaar markii la joogay ee macallimiinteedii baa ku jirtay annaga weliba wax ku jira foomasakii kaaskayga nin loo dhisay maxamuud john walker oo isbaarsi guuti oqlid lahaan jirtay qoyskii lahaan jiray ahaan ayaa annaga fookaska nuhay biology loo dhigi ku jiray weliba macallimiinta xidhxidhan marka gaar ahaan sii khusaysa iyo cabbaar markii meesha horjoognay ayaa la keenay macallimiinteedii meesha iyo raggii kale la xidhnaaba dabeedna markaas ay dhishid bilaabatay
magaalada nafteeduna beriga umay baran rasaasaa kor kala ugu dhacday dii si xaqab la'aan oo dagaal oo socdo kala ay rasaasta nolol dhaco loo diyey maalintaas maalinta hargeysa rasaasta ugu faraa badana ka dhacdo dad qaar way dad way qaxba gaareen maalintaas magaalada afarta koolan marka dambe rasaas way isqabsatay dagaxtuurku wuu isgaadhay magaaladoo dhan qas baa galay suuqii dhexeena lasoo eriyaan soo marro meel walba waa la jijibiyey boodhida dawladda la jijibinayey rabshadu way korodhay wallaahi meesha maalintaa dee marka dee sawirku hadalka ma muujin kara wixii ka dhacay marka toddoba cisho sugitaan rasaas joogsanay goor dambe magaalada dhowdii ku siyaysay anigu salaasadii sabtidii xaggii isninkii salaasadii qolada la qabtay baan aniga iyo heshiida ciise kaahin nin kale oo xuseen loola jira xuseen dhiqle saddexdeesa marna la qabtay salaasadii waxaana lagu xereeyey inta gelabkii dambe la geeyey birjeex ayaa shantii galabnimo laga qaadan lagu xereeyey hada dawar aqlaya guutaa weysteeda saddex kun iyo dhowr boqol qof baan kay sideed iyo toban habeen baanu xidhnay sideed iyo toban habeen kadib bayna kalaaban filayo ufkii wataa magaalada yimaadeen waa nala soo daayay dabeedna saddexdeed iyo toban iyo dhowrkii boqol qofba dagaxtuurki laakiin bartiba kasii socdo waxaa noqday wax joogto loo wado waa dadku subaxii dawladdu askar bay soo dhibsatay suuqa askartaa tutaa gashan iyo beerbeegaay waxay markaa ay dad baakan baba suuqa marka farqadii laisku soo dhaco practically baa biska bilaabay subax walba wax joogtaa bay noqdeen muddo ku socdeen anigu gelinka dambe iskuulka markaan tagno waxaan ku socnay xiriir dawladda dhexdeeda xafiiska baritaan baa loo dhawaa hargeysa galaago saraakiisha fariisitaan loo dhawaa iska xabdulle cabdimalo oo laga soo horjeeday ayaan hadi ber ka geli jirnay waan u daali jirnay markaas kolta lasoo eryeto ilaa dhakhtarka weyn baan soo yaaci jirnay markaa wallaahi dee kuma safeen kara imka shaqo dee wax maalin soo koobi karo waxay ahayd sheeka dheero dee muddo socotay ilaa akhirkii ay gaadhay in ardaydii markii dambe la soo gaadhay foom tirigii foom foortii in dibadda loo tallaabo arday talado saddex boqol oo arday baan ku baxnay oo kaga baxnay hargeysay ifraco oo ilaa berbera ilaa gobolada kaga nimi waxaanu galnay baabuli ayaa lagu xagay rag tababarka galay anigu waxaa noqday side gaarigii horreeyay tamsiyaatee waxtiga ka qoran saaro broono awar saxan loo jiray intii sida ka noqday gaarigaas inta ku qaatay ardayda halkaas wax dabeedna dib soo noqdaa wax dabeedna si qabta wax dagaalka ku dhinta wax hadda ka qaysta ayaan si qarsanay rag badan ku ugu dhinteen oo rag wax yar baa ka soo noolin ku dhigay
macluumaadka ayaa weli kaalin weyn ka geystay dhacdadan taasi oo cabruuntii iyo cadaadiskii salafkiisa bari uu guud ahaan ummadda ku hayay lagaga damqaday qaar ayaa ku lafoayey qaar way u laafoobeen kuwana waa loo xulay waxaana laga xusi karaa xuseen cabbaase oo bara ka ahaa dugsiga sare gacan libaax wajahadiisa hore ayaa lagu joogtay dhaawac ahaan ayaanu markii dambe ugu dhintay cisbitaalka hargeysa shan maalmood kabacdi iyadoo xitaa in la daweeyo loo diiday macalinka xuseen cabbaase la odhan jiray ilaahay ha u naxariisto mujaahidiintii u dhimatay waddanka laakiinse waxay dhaxal ka tageen in xor caawa ilaa aroorta haddaad tirahdo waan soo jeedaya aan cidi ku odhan maxaad soo jeedaysaa dariiqa aad mari karto wax qabsan karto shaqaysan karto qof aan shaqaysanaynin unbaa markaa odhan karaa waddanka dhibaataa jirta ama waxbaa in jira kolley dee dhaqaalaheenu waddamada afrika ugu waxaynu nahay ugu liidato oo dee aan ugu dhaqaalaha yar laakiinse meel intaasoo farxadi taalo oo markaad suuqa u baxdo aad qof qosliya mooyaane qof murugaysan in yar aad la kulmayso waxay la tahay wax ilaahay looguma hadlaqo ilaahay baynu uguma hadlaqaynaa ilaahay inuu inoo siyaadiyana waa ka baryaynaa
dhinaca kale muddadii ay jeelka ku jireen aqoon-yahankii ufo waxa ay la kulmeen tacaddi iyo jirdil aad looga damqado
dhibku way badnayd jeelka aad iyo aad bay u badnayd muntadu way xumayd biyo waana haysanin qof waliba qol buu iskaga jiray qolkaas barambarada iyo jiirka iyo deris badan baanu lahaynoo oo hoosoo fara badan oo laakiin sariir iyo gambayla ayaan nin waliba ku seexan jiray nasiib wanaag markaacna waa nasiib jiray waanu lahayn markaacana baytalmeygu guduhu noogu yaalay marka waxaanu lahayn af baanu samaysanay afkaasaanu ku wada xiriiri jiray waanu isku wareysan jiray maalmaha aanu xaalka xumayn ee ay leen iyaraa dareenkan iyo dagaalada ogaaye aanay dagaalantu dagaal soo qaaday wayna saari jireen oo nin waliba halkaa hortiisuu ka noqnoqon jiray labaatan mirir iyo iyo soddon mirir waxayd mooye wax inkaasa marka dawo anigu aan berigii sii qaaday oo toddobaada sannadood ba dhacsanayd ayaa raggu say u galacsaceysanyihin geelku u galacsaceysanyihin ayaana kuwa dala-aantiiyo ku dhacdo bidaarka ugii sheegi jiray markaasaan ohan jiray dawadaa halkaasaan kuu dhigayaa markaad socoto hebelow sidii wax fororsado iska dhig qaado sidii wax qodax iska geynayo kale iska dhig dawadaa bacdaya ku xiran halkaa ka qaado edfoorkii anigu suul baa igu ogaay bilaadmigna marka lagu naxariisanayo yaa taahda ood ah daagurtaa isagoo googo-aya oran sutigaasna laad soo taagno suulkaygu isagoo googo-aya danqashan dhii jirin edfoorkii bay qaadeen edfoorkii markay qaadeen daktaradu waxay dhahan intaa ma ka soo raysisaan waxay geeyeen martiini baa la geeyey martiini qaybta indhala-aantaa la geeyey haddana hool weyn baa la baneeyey waa inta la dhiminay haddana qol yar oo gudaha laysii geliyey kiiba katiinad laygu xidhay soo nin xoraan ahaa markan marka caynka aan eego oo markaa xor baaban ahaa waxa ay galay cidhiidhi culus baa ay galay gacantii nin bilaadmiga laalaabkan baa dee waxaa halkaa in eebad layga taagay xanuun ay ahayd cid way ii diideen adigu waxoogaa marka joogaa lay qalay suulkii waxay noqday in jaris noqda nin daktar cismaan laydhaa ayaa yidhi waa lagu jaraya haddii halkaa lafta gaadho markaas markii lafka bilowday waa la jarmishi toomu ahaa meesha duruufta taale raashinka yaalla waxaa bariis bidxi uu ku badayo bahal intaa laaleeg oo madax madow aad ka gurayso ilaahoo naga bedel banno bil dhanba waxaan cunayna ciid iyo caana bud maxaday dhacday markaasaan isweydina war maxaa dhacansaan dee ninkii waxba ma hayo waa waa u dhammaatay colaad baa la arxamay yidhi haddii u dhammaatay ciid baa la siiya hadda muxuu ku siin baan ku yidhi oo gidaarkan waxaa iskaga sheegaynaa adigu markii ilaah noo soo celka ayaga horunba noo bixig waa naloo soo celiyey keebaaba nooloo qaatay inta ayadaa ninna nin muu arag si eertuugaan u gallay ninna nin muu arag mugaayad ma haysatid cid cuu kagu sheegta ma haysatid halkan baad taabanaysaa maalka markaa adigoo baktay ayaa oranaysa wallahi waa adigaan naxo aana budhi dhacdaad iska daynaysa mar baana igu dhacday gaastri baa igu buftay marna adigoo buuran baad oranaysaa naw meesha waa isku baktay saad labisanaysa markaa kelidu meesha kale dhibta waxa bisha noogu daraydna waxayd bisha rabadaanta leedhaha rabadaanta bisha ugu khayrka badan noogu dhibaato badneed bahayd waayo meesha wax noogu noor jiir oo musqushku suulu ku jiro haddaad fadhiisato suuralaa kaa ku qaninay iyo baranbaro
waana markii abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi maansadiisii hambaabere uu ku lahaa hargeysi ma toostay harqoodka ma tuurtay waxay hibanayso hagaaguma u sheegtay bal aynu maqalno inay isku noqdaan dadka wax baraan yani inay ummadooda u shaqeeyaan dabeetna waa tii dhagaxtuurka hargeysi ka dhashay kabacdi waa tii dhagaxtuurka waxay ka dhashay logeyne maaragtay dadkii rasaasta la maray u badnaa ardada marka intani munaasabadaasay ku saabsanayd dhowr iyo toban cisho kabacdi bay soo baxday ummadun bay ku gubaabinaysaa jidka toosan habeenada waysha durwaa habarteeda doraad ku hiraatay habhaabadka naaska haneedka dehaysa wilga'a huguyuuska halkii lagu ooday hamuunta ka yowle riyaa hoganaya idaa tuban heelka cadceeda hagoogtay hareerada weyda dhaqaaqidin waaga hareeri ka taagan dantaa ku hasiisay inay hakadaane dhulkoo hanad joogo inaan gabadh heeri kasii tegin heerka hadeer la yaqaano intaan haba intaan habqambeeshu huluulaha ooda ku saangoyn hawdka intaan intaan habqambeeshu huluulaha oodan ku saangoyn hawdka intaan habacjiitan barkeed ku hallaabin markay habaqdaahdo dugaagu hilbaysan intaan hawaboodka fardaahigal raacay kuwii higsanayay humaagu ka reebin hayeeshku habaabin intaan halladaadka hayaanku iswaayin habeenku dhex qaadin hadhow la shallaayin hadaadunka naaftay anaa higidiida hubay hubay hooda durbaanka iyo heerta kusoo hogagayne adaa hal abuurka tixraaca ha'layda ujeedada hoose hawaala yaqaane haruu orod faara xorweynka jicirtay hadhaaga ujooji haydaartiiyo doogta hantaaqada ciilka dareenka huqdiisa qamooyada haarta caloosha hugmaysa horeya cagkudayda hirtaayada hirtaayada raagtay nimbiisha hulaaqday dabkaan hurin doono codkaan humin doono hargaa igu laalan dhowaan hengelbaasa ninkaan hugin doono sidaanka hagaagay barwaaqada hoortay waxaa hogol gaahsan hadhaysay dushayda harooyinka buuxa hubaanta bislaatay haraaciga daadka caleenta hiraysa indhaha halacdooda hibaaqiyo laaca naftayda hankeeda waxay hibanayso haddii wadku daayo inay heli doonto anaa huba taase hambaabir-dhowaanta hambaabir-dhowaanta hawraar iyo maanso dagaal wata heesa hiday ulahayde dagaal wata heeso hiday ulahayde hargaysi ma toortay hogaanka ma diiday harqoodka ma tuurtay inaanay humaaga hadoodila yeelin sidii hebedgeela hashiinadii saara xoraadada dhiiban hankeedu ma siin waxay hibanayso ninkay la hadlayso hagaagma u sheegtay hadday sama weydo inay hantideeda nafteeda hurayso hubaalma caddaysay allaylahi waa hog shaxaan la hilmaamin malaa hugurtiisa waxaa buu haystay inaan hayal toosan harraati oo qoonne madkii hil qadaale ma soo harkartoodi horaanse u sheegay inaan hadda beeshu hadhiina ahayne hadeer waxaa jooga hadmaan ka cafeeftay hasaasaha muuqda wallee hagardaamo falkaagu habeentay higloyga balkaade hangaali hungaali higaan higagaali hunjaali hantooli bidhaan hadhadowga hiwaali hahoodka jibaanjib hunuunu huraalka hiraalka hambaabir mardaadi hadeedab haraan harkalaal himbiriirti hawaawi hayaayilsadaad herimooya hunuushle hanaashle sareeda hamboori hankooble hayoosle falaad hababaale hanquusle halowle garaad himiimowle hayaayib xumaanta humbaale dhaqaaqa halaalima soofka harowsiga qaawan hallaasiga sheelka hiliili qajeexa higiishis boqoolka galbeed hiiraaca maraykanku hiilka shirqoolle hagaabka habheb calalaadka hirraaqaya yaabka haraaryada neefta hantaata cirgaynta hagaas cagajiidka walaac hagagoodka tawaawaxigoodka hamuuntaltalowga calaacan hungowga heshiis macaluulka hunfaysal salaaxa hifaalwaxusheega wasiirrahabaynta hogaana samaynta hadhuubada daatay hareera kaleefka jalbeebta hallayda rogaal halalayda himaal shaqalkeeda higaada shallayda halkaan ka abbaaray hadhuurku caraale huftoo hufmi waaye maxaad kala haadin intaas haqabeelka intaas haqabeelka badhaadho horteede halbaase xusuusa ninkiisa u heelan haddaan taladayda hayaankiyo beesha hogaami idhaahdo intaydii hallowday anaa huba taase hadhow iyo fuulan waxaanan huraynin inaan hadda yeelo ayaa ka hagaagsan qabiilku hadaaqa hogshayntiiyo faanka masayrkiiyo haybta hinaansi laboodka holayntiiyo maaga hirooda qabdhaafka tullaay hebilmeeyey sidii horor waalan hilbaa igu yaalla halgaad kula duulka colaad horgumootay usii hangagaarka helaysada dhiigu markuu helelayda sidii harawaati hamuun jiro ciidda dagaal lagu hoobtay halgii ku idlaaday kasoo hindiwaadka tabaalada huursan hangoolada qaybta fulaa halistiisa inaan hagartiisa usii gacan haadsho halkay godobtaydu kasoo habqamayso ninkay runtutuulka kusoo hullanayso inaan dib u haysho hilaabta ka qaado ayaa ka hagaagsan shirqul hadiwaaga hiqlaynta riyaaqa fudayd uhilowga hubsiina la-aanta haloosiga luuqda hawaawi laboodka hanuunla jiboodka dhurwaa halabsaarka waraabe uheeska hufnaanta ka shaydan inaan hiba saaray xariir ku habsiiyey markuu halhaleedka sidii hurinyaya usoo halhaliilo anuu harsan waaye isoo hungureeyo fogaansi xishoodka sidii hablaweynta inaan hanqalkayga usoo rogo hoosta inaan aflahaarka haraati ku diido ayaa ka hagaagsan weeradii esanan codadii shicibka iyo argoosigii taliskii siyaad bare ayaa noqday wax loo adkaysan kari waaye ciidamada esanam waxay dhankooda ka bilaabeen weeraradii ku dhisnaa habka guriiliinta ee ku dhufo oo ka dhaqaaq iyagoo bartilmaameed ka dhiganayay meelaha ciidamada siyaad bare ay joogaan xuska labaatanka february oo loo aqoonsaday maalinta dhallinyarada somalilan ayaa waxaynu eebba uga baryeena dhammaanba dhallinyaradii ku shahiiday maalintaa inuu eebba naxariistiisa janno ugu deeqo qoysaskii iyo qaranka somalilan ay ka baxeen nasamar iyo iimaan ka siiyo